maxamed cali aad baad u mahadsan tahay wakaaladda wararkeena adol ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada saynadii uguday duqin aad u xoogan ka geysteen isbitaalka kamalacduwan ee ku yaala deegaanka beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxayna wakaaladu sheegtay in duqiintaasay ku shahiideen dad badan oo shacabrayda ah halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan qaar ka mida dadka dhaawacida qaba ayaana iminka ku sugan xaaladda aad u liidata maadaamaan isbitaalka laga helinin daawooyin badan guri sidoo kale ku yaala waqooyiga marinka khaza ayay ciidamadii uda duqeeyeen waxayna ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo badan xasuuqa aad u daran oo iyo ciidanka yuhuuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku sheegeen ka badan afartan iyo toddoba ruux halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol siddeetan iyo laba ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadku sheegtay in tobanaan ruuxay ku osxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashubka hoostooda suuragalna maan in halkaas laga soo saaro maadaamay dadka gargaarka ka shaqeeya isticmaalayaan qalabaad u liita taraama ayaa safir cusub u magacaabay maamulka saynad yahuuda madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump ayaa wuxuu safir cusub u magacaabay dhulka maamulka yuhuuda ee xooga ku haystaan waxaana uu sheegay in ninka lagu magacaabo meek hokabe oo horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka akenso uu yahay qofka ugu habboonay iminka laga dhigi karo danjiraha maraykanka ee maamulka saynad yuhuuda trump ayaana wuxuu ninkan ku tilmaamay inuu yahay qof yuhuuda ula shaqayni kara si daacadnimo ku jirto waxayna wararku sheegayeen ninkan uu yahay mid caan ku ah taageerada yuhuuda wuxuuna sidoo kale ka mid yahay dadka aadka u taageera in yuhuuda la dejiyo daanta galbeed iyo bariga qudus magacaabista ninkan yuhuudiga ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maamulka yuhuuda uu xasuuq baan ka wada marinka khaza arrintan ayaana ka dhigan in madaxweynaha cusub ee la doortay maraykanka uu sii hurin doono dagaalka ka socda bariga dhexe yuhuuddana uu ku taageeri doono gumaadka ay ku hayaan shacabka falastiin shilgiistii khasaare kala duwan ayaa wuxuu ka dhacay koonfurta waddanka shiinaha wararkee naga soo gaaraya waddanka shiinaha ayaa waxay ku waramayaan in koox dadda oo ku sugnaa afaafka hore iyo xarunta esboortiga ee ku taala magaalada tashiihaayi ee koonfurta waddanka shiinaha uu ku soo faringoostay baabuur si xuuliya u socday waxayna warbaahinta soo tabinaysaa in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana wuxuu muujinayaa qaar badan oo ka mida dadka oo ku waxyeeloobay shilka gaari iyadoona ay goobta daadsanaayeen dad badan oo dhaawacyo ah iyo kuwa dhintay warbaahinta ku sugan dalka shiinaha ayaana waxay soo warinaysaa in shilkaani gaaray ku dhinteen wax ka badan soddon iyo shan ruux halka ay dhaawaci kala duwan soo gaareen ugu yaraan afartan saddex ruux oo kale kuwaasoo dhammaantooda ku sugnaa afaafka hore ee xarunta dadka dhaawacyada qaba ayaana waxaa lageeyay isbitaalada si halkaas lagula tacaala xaaladooda caafimaad maamulka gobolka uu ka dhacay shilka ayaana waxauu sheegay inay baaritaanno ku hayaan sababta ka dambaysa shilkani waddanka shiinaha ayaana waxaa ku soo noqnoqday shiralka ciinkan oo kale ah ee khasaaraha kala duwan geystay tiro askari yuhuudda ayaa waxaa lagu dilay gudaha waddanka lubnaan duqaymo aad u xoogan ayaa waxay saacadii la soo dhaafay ciidamada maamulka yuhuudu ka geysteen meelo ka mid ah waddanka lubnaan waxaana duqaymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa dhanka kale ciidamada maamulka saynada yuhuudda iyo ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah dhex maray dagaallo xoogan oo ciidamada yuhuudda lagu jebiyey islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan taliska militariga saynada yuhuudda ayaana wuxuu ka shanqariyey in ciidamadiisa saacadii lasoo dhaafay dagaallo ay ka galeen gudaha waddanka lubnaan looga dhaawacay saddex ka mid a askartooda wuxuu sidoo kale tilmaamay taliska militariga saynada yuhuudda in ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah uu beegsaday xarumo ay leeyihiin ciidamada cirka ee saynada yuhuudda ururka xisbullah ayaa wuxuusna ka dhawaajiyey in dagaalyaanadooda ay duqimo gantale loo adeegsaday ku garaaceen goob isku imaatin ay ku sugnaayeen militariga saynada yuhuudda oo ku taala deegaan dhaca koonfurta waddanka lubnaan waxayna sheegeen halkaas ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan waxay sidoo kale xisbullah duqaymo ka fuliyeen saldhig zaad oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga magaalada nahaariya isku soo wada duub oo ciidamada yuhuudda ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa gudaha lubnaan looga dilay in ka badan toddoba askari halka looga dhaawacay kuwa kaloo aad u fara badan tobannaan ruux ayaa ku geeriyooday shil ka dhacay waddanka bakistaan waqooyiga dalka bakistaan ayaa waxaa laga soo tebinayaa shil geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxay warar ku sheegayeen shilkan uu yimid ka gadaal markii uu rugmaday gaari basa oo ay dad saarnayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda bakistan ayaa waxay warbaahinta la wadaageen in baskani saarnaayeen ilaa labaatan iyo afar qof kuwaasoo u socday xafladda aroos waxaana uu gaadhiga ku dhacay webi lagu magacaaba sindow ku yaala waqooyiga bakistan ilaa siddeed iyo toban qofood ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkan gaadhiga ku dhacay webiga ayaan la soo warinayeen ku sii jeeday mandiqada jaljiil ee dhacda gobolka bunjab waxay sidoo kale warbaahinta soo warinaysaa in dad aad u badan lagu laayahay nolol iyo geeritoona iyadoona la helay keliya hal qofood oo haweenaya ah taasi oo dhaawaceedii iminka lagu daweynaya isbitaal ku yaala gobolkaasi saraakiisha ayaana sheegay inay baadigob ugu jiraan dadka la laayahay ugu dambayntii dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay maraakiibyadu leedahay lagu weeraray badda cas wasaaradda difaaca maraykanka ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadka xuutiyiintu ay dhowr weerar ku qaadeen labo ka mid ah maraakiibtooda wax burburiya xilli ay ka gudbayeen marinka istiraatiijiga ee baabulmandeb kaasoo isku xidha badda cas iyo gacanka cadmeeda xogayaha warfaafinta maraykanka ayaa sheegay in diyaarad daroon ah iyo gantaalo lagu weeraray maraakiibtooda waxaana uu sheegay in maraakiibtooda ay weerar la kulmeen xilli ay ka baxayeen biyaha badda cas islamarkaana ay sii galayeen gacanka cadmeeda xogayaha ayaa intaa ku daray in labada markab lagu weeraray siddeed diyaaradood oo doroonis ah shan gantaalloo kuwa balastikada ah iyo saddex gantaalloo nuuca lidka maraakiibta wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanagay intaa